xilka waxaa la wareegay toddobadii august two thousand fifteen waxaan xoogga saaray dib u habeyntii ciidanka booliiska waxaan ciidanka tababar iyo tarakoob uga furnay xeryaha akademiyada booliska carmo iyo dugsiga booliska jenaraal tukade ex abqaale toddobiyo tobankii bishii sideedaad two thousand fifteen ilaa toddobadii bishii koob iyo tobnaad two thousand fifteen waxaan tababar ka soo saarnay kun saddex boqol iyo shan askari islamarkaana waxaan gelinay database waxaana difcaddii koowaad ee dibhabeynta ciidanka booliiska ayay ahayd intaas waxaan foorsada booliska ka saarnay difcaddii koowaad oo aan soo xaadirin lix boqol oo askari lix iyo tobankii bishii koowaad two thousand sixteen ilaa saddex iyo tobankii bishii labaad two thousand sixteen waxaa dugsiga booliska jenaraal tukade ka soo saarnay afar boqol toddobaatan iyo lix askari islamarkaana waxaan gelinay database waana difcaddii labaad ee dibhabeynta ciidanka booliiska akademiyadda booliska carmo waxaan ku xiraynay difcaddii labaad qeybta booliiska gardafuu iyo ciidankii u harsanaa qeybta booliiska karkaar hase ahaatee markii dambe waxaan siinay fasax duruufo awgood timi waxayna la soo xiroon doonaan difcadda saddexaad insha allah biilah kariim qeybaha ciidanka booliiska database-ka iyo tababarku u dhammaaday wixii shaqo ku maqnaa waxay la soo xiroon doonaan difcadda saddexaad waxaa database database u haray oo aan gelin waxaa database-ka galay ciidanka u s b oo dhan saddex boqol iyo konton askari waxaan weli database-ka gelin ciidanka dekeda boosaaso gegida diyaaradaha boosaaso ilaalada bangiga boosaaso ciidanka ururka galgala waxayna noogu jiraan qorshaha difcadda saddexaad insha allah biilahi kariim ciidanka booliiska waxaa gaadiid soo gaaray muddadii xilka aan hayay afar baabo waxaan dhismahooda bilownay afar saldhig oo ah modern police station oo laga kala dhisaayo degmooyinka galdogob godob jiiraan xarfo dangorayo iyo isku shuban haddana dhismahoodu waa dhammaad labaatankii ilaa labayo labaatankii decembar labayo two thousand fifteen waxaa garowga tababar ku saabsan immigrationka ugu qabanay soddon askari oo aan ka soo xulnay dhammaan gobolada puntland waxaan ciidan xoojin ah oo aan ka soo xulnay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliiska ku xoojinay intii uu socday dhismihii garoonka diyaaradaha boosaaso iyo kan garoowe ee hadda socda waxaan kale oo kicinay war-isgaarsiintii gobolada gobolka mudug gobolka nugaal gobolka karkaar gobolka bari kuliyadda carmo guud ahaan hadda way wada shaqeeyaan waxaa kale oo aan isku isku xil shaqo la samaynay ciidanka booliiska dowladda federaalka iyo dhammaan ciidamada booliska darisyada lagu xeeran sida galmudug somalilan koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidanka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaan la yeelanay xiriir fiican oo hadda jira tirada ciidanka booliiska waxaan kula wareegay saddex kun toddoba boqol konton iyo shan askari digreeto madaxweyne bilmadka jilab laba boqol labaatan iyo afar askari saddex kun sagaal boqol toddobaatan iyo askari toddobaatan iyo sagaal askari waxaa sawirka galay oo lambar leh laba kun boqol soddon iyo kow waxaa haray kun sideed boqol afartan iyo sideed askari lix boqol waxay ka baxday foosada ciidanka booliiska waxaa sawirka u dhiman yahay kun laba boqol afartan iyo sideed askar guud ahaan hadda ciidanka aan wareejinayo saaka waa saddex kun shan boqol labaatan iyo shan askari macnaha tirada guud ee taliyihii hore ciidanka boliiska la wareegay saddex kun toddoba boqol konton iyo shan lix boqol foorsaday ka baxday ha ha saddex boqol sagaashan iyo shan waa ciidankii haddaan sheegayey fikraatooyin iyo siyaalo maaragtay ah, kusoo biirsay saddex kun shan boqol labaatan iyo shan askari oo wareejinaya okay intaas waa waxqabadkii muddadii aan joognay tiradii eedana oo go'day waxaa laga adiga xun ah wasaaradda maaliyadda aan filayo taliyaha cusub inay sarkeen in wasiirkeedii iyo wasiir ku-xigeenkeediiba ay ogaan waayaan bishii octoobar tiradii aan jiray tiradaasoo taalla waaxda miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda raalli ahaada intaas hadday gaf tahay idinka codsanayaa inaad jabtaan qolada warbaahintan ka hadlaya aada iyo aad baan ugu faraxsanahay cabdiqaadir ereg inaan saaka xilka ku wareejiyo waxaan rajaynayaa hogaamada qaybaha saraakiisha kale dhammaantiin inaad jalanka ula shaqaysaan sidaad ila shaqayseen dhib male shaqa hadday timaado horta sideedaba waxaa la isqabtaa meel shaqa taalla meel aan laga shaqaynayo oo shaqa online siday ila tahay cidna iskaga hor timaado sababto hadda maxaaba la isweydiinayaa lababa shaqeeya waxaan filayaa intaan joogay meesha dee saraakiil badanoo waxay la tabadanaysaana waa jirtaa saraakiil badanoo ma garanaysaa iyaguna waa jiraan kollay dee saaka xil wareeji weeye dhammaanteen inaynu si saamaxno waa wax fiican